rabadaan bilataya bilkhayr galaayadu way ad xidhan tahay bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadii muuminiin tahay bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadii muuminiin tahay bilkhayr bismillaahi raxmaan iraxiim afur wanaagsan rabadaan wanaagsan waa soddonka maarso sanadka labada kun labaatan iyo saddex kusoo dhowaada barnaamijka sanadkiiba mar aad dhagaysataan ee kasmaal kasmaal waa barnaamij inoo socon doono ilaa dhammaadka bishan waxaan ugu talagalnay inaan ku korino garaadka inta nasiibka u yeesha ka qayb qaadashadiisa ama dhig ku hayntiisa ka soko weydiimaha cilmiyeed aynu kusoo bandhigno gudaha barnaamijka idinkana aad diyaarka la tihiin ka warcelintooda waxaa inoo weheliya abaalmarin lacageed oo ay ku farxi doonaan dhagaystayaasha wadarta warcelintoodu ay noqoto kuwa ugu badan toddobaadkiiba habeentiriska rabadaan ee barnaamijka waa sagaal abaalmarin guddoonsiinta waa habeen walba oo sabti ah axadna ay soo gelayso toddobaadkiiba kaalmaha kala duwan ee barnaamijka mid walba waxaa saaran qiimo lacageed oo uu ku farxi doono guulaystaha helidda ama weynta abaalmarinta adiga ayaa go-aan ka gaari kara keliya waa aqoontaada iyo dadaalka aad ku bixiso dhagaysiga barnaamijka ilaalinta habraaca inta aan wadno tabinta barnaamijka waa muhiim anigoo axmed maxamed ah ayaa idinla socodsiinaya dhanka farsamada ibraahim yare ayaa ka hagaya taabagelinta barnaamijkuna waa jaamacadda muqdisho mar kale iyo kasmaal
soo gudbinta barnaamijka kasmaal waxaa sanadkan dusha u ritay jaamacadda muqdisho hooyada jaamacadaha dalka
wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiin tahay bilkhayr weydiimaha ayaan markan toos u gudagelaynaa balse marka hore aan idin xasuusiyo sharciga barnaamijka dhagaysto walba mar qura ayuu fursad u haystaa ka hor inta aadan soo tiigsan iska hubi cillad walba oo ku qabsan lahayd haddii jaaniskaagu dhammaado waxay ka dhigan tahay in habeen dambe aad helayso mid kale inta barnaamijka uu hawada ka baxayo waxaad ka soo wici kartaan eber lix hal sagaal lixdan iyo labo labaatan iyo afar eber saddex haddii aan ku celiyo eber lix hal sagaal lixdan iyo labo labaatan iyo afar eber saddex lambarkaas ayaad si toos ah u soo wici kartaan markan waxaan u gudbaynaa weydiinta ugu horeysa barnaamijka taas oo u dhacaysa sheeg sanadkee lagu qabtay magaalada muqdisho shirweynihii ururka midowda afrika islamarkaana soomaaliya ay la wareegtay hogaanka ururkaas marka ugu dambeysa sheeg sanadkii lagu qabtay magaalada muqdisho shirweynihii ururka midowda afrika islamarkaana soomaaliya ay la wareegtay hogaanka ururkaas
wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiin tahay bilkhayr
qadadka iyo dhegeystaha ugu horreey aan soo dhaweeyo halow salaamu calaykum dhegeystaha qadka ayuu ka baxay ama wuu ka go-ay waxaanu sii gudbaynaa qadadka kale waxay noo taalo weydiinta koowaad ooan doonayno inaan jawaabteeda helno halow salaamu calaykum habeen wanaagsan rabadaan wanaagsan waxaad noogu bilowdaa magaca oo buuxa iigu celi magaca waa tahay daynila sida lagu yahay mhm markii kugu horreysay may cawada mise habeenadii hore waad ka soo qaybgalaysay waan ku soo dhaweyneynaa waxay noo taalla weydiin aan doonayno inaan ka warcelino weydiinta haddaad la socotay horay usii gudagal noogu celi waa tahay isku day wanaagsan ayaad samaysay waxaan usii gudbaynaa qadadka kale weydiinta koowaad ayaa inoo taalla dhegeystayaasha ayaan fursad u siinaynaa hal dhegeysta ayaa isku dayay laba kale ayaan fursad u siin doonaa waxaan soo dhoweynayaa dhegeystaha qadka ku jira ee doonaya weydiintan kaalintiisa inuu ka qaato halo asalaamu calaykum
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
habeen wanaagsan rabadaan wanaagsan
رمضان وناسل. دعوة السلام أحمد صلاح وحبيب راتب مدى بري.
cismaan axmed oo waa beri ku sugan sida lagu yahay
يا لو ناسل.
waxaan soo bandhig weydiinta koowaad ayaa inoo taalla
إن شاء الله سأسل جاتي هذا أشكر عن إله. إن شاء الله وأكون سلام دخل في الدراسة الكوزي.
noogu celi
وأكون سلام دخل كل تتواصل.
kun sagaal boqol toddobaatan iyo
كوزي.
waa tahay isku day wanaagsan ayaad samaysay waxaan usii gudbaynaa qadadka kale waxaa inoo taalla weydiinta koowaad ee barnaamijka waxaan fursad u siin doonaa markan laba dhegeysta ayaa isku day wanaagsan sameeyey dhegeystaha ugu dambeeya ayaan siin doonaa halo asalaamu calaykum
وعليكم السلام ورحمة الله.
waxaan ku leenahay habeen wanaagsan rabadaan wanaagsan
أيين لم يكره. رمضان لم يكره.
waxaad inoogu xijisaa magaca oo buuxa
عبد الرشيد علي كعدان جوا.
cabdirashiid cali kaxda sida lagu yahay
وهو عيش.
weydiinta aan soo bandhignay ka warcelinteeda usii gudagal
دعوة أشكر واحد إلا كل سلام دخل ساشا الكوزي.
noogu celi
كل سلام دخل ساشا الكوزي.
waa tahay isku day wanaagsan ayaad samaysay markan weydiintan waan ka gudbi doonaa wajibki rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiinta i bilkhayr
caddoonka soddonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorka abaalmari
rabadaan bilataya bilkhayr balaayadu way weydiinta koowaad ee barnaamijka waxaa isku dayay ilaa af ilaa saddex dhegeyste saddexduba ma aysan ku guuleysanin inay bixiyaan jawaabta saxan waxay u dhacaysay weydiintu sheeg sanadkii lagu qabtay magaalada muqdisho shirweynihii ururka midowda afrika islamarkaana soomaaliya ay la wareegtay hogaanka ururkaas jawaabta oo saxan waxaa shirkaas muqdisho lagu qabtay sanadkii kun sagaal boqol toddobaatan iyo afartii markan waxaan u gudbaynaa weydiinta labaad ee barnaamijka waxay u dhacaysaa sheeg dalka ugu ballaaran dalalka aan badaha lahayn aan ku celiyo sheeg dalka ugu ballaaran dalalka aan badaha lahayn aan ku celiyo sheeg dalka ugu ballaaran dalalka aan badaha lahayn
wajibki rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiinta i bilkhayr
caddoonka soddonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorka abaalmari
rabadaan bilataya bilkhayr balaayadu way ad xidhan tahay bilkhayr wajibki rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiinta i bilkhayr wajibki rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiinta i bilkhayr
caddoonka soddonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorka abaalmari
waxaan markaa soo dhaweynayaa dhegeystahan halo asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
waxaan ku leenahay marka ugu horreysa habeen wanaagsan rabadaan wanaagsan
أيين لم يكره رمضان مبارك.
waa tahay magaca oo buuxa noogu xijiyey
magacay ajraan cabduqaadir mayow degmadeeda jir gaar ahaan xaafad xalane ekraan cabdiqaadir mayow wadajir sida lagu yahay wuu fiican yahay
waxaa noo taallaa weydiinteenii koowaad waa weydiinteenii labaad oo aan doonayno inaan ka warcelino
su-aasha jawaabteeda haddaa isku dayo waa etoobiya
etoobiya isku day wanaagsan ayaad samaysay waxaan usii gudbaynaa qadadka kale waxay noo taalla weydiinta labaad oo aan doonayno in aan ka warcelino aan soo dhaweeyo qadkan halo asalaamu calaykum calaykum salaam waxaan ku leenahay habeen wanaagsan
habeen nabada wandhayna magacaadu waa daawud uusuuba dumaysasane daa-uud cabdulaahi miya
haa
dharkeenley sida lagu yahay
waa lagu wanaagsayaa
waxaa noo taallaa weydiin aan doonayno inaan ka warcelino
su-aasha jawaabteeda haduu isku dayo waxay noqonaysaa waa ka sakhistaan noogu celi
waa ka sakhistaan
waa tahay jawaab saxan ayaad haleeshay
taabagelinta barnaamijka kasmaal waxaan kaga mahadcelinaynaa jaamacadda muqdisho oo ah hooyada jaamacadaha dalka
وقد مؤمنين تاي بالخير وجبك ربي ونبراي في شارنا النبي ويريي فروقد مؤمنين تاي بالخير
addoonka sodhonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorka abaalmari
daa-uud cabdulaahi oo dharkeenley inaga soo wacay waxa uu ku guulaystay inuu ka warceliyo jawaabta saxanna uu bixiyo isagoo ka jawaabaya weydiinteennii labaad ee u dhexaysay sheeg dalka ugu ballaaran waddamada aan badaha lahayn jawaabta saxan ayuu ka bixiyay waa kasakhistaan waxaan markan usii gudbaynaa weydiinta saddexaad ee barnaamijka waxay u dhacaysaa qaaradda ay ku yaalaan dalalka ugu badan waa ba africa ta aasiya ja latin america xa yurub aan ku celiyo qaaradda ay ku yaalaan dalalka ugu badan waa ba africa ta aasiya ja latin america xa yurub qaaradda ay ku yaalaan dalalka ugu badan waa ba africa ta aasiya ja latin america xa yurub
فروقد مؤمنين تاي بالخير
addoonka sodhonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorka abaalmari
رمضان بلا تاي بالخير بلايا دوي أطعدا تهاي بالخير waxaan u gudbayaa qadadkii dhegaystahan halo asalaamu calaykum
calaykum salaam waraxmatulla waxaan ku leenahay rabadaan wanaagsan habeen wanaagsan
ramadaan lamida amin lamida
waxaad noogu xijisaa magaca oo buuxa
waa axmed xasan dharkeeni aan joogaa
axmed xasan dharkeenley sida lagu yahay
aad baa lagu fiicanya
haddii aada la socotay barnaamijka usii gudagal weydiintii aan soo bandhignay
qaaradda ugu badan haddaa isku dayo waa qaaradda afrikaan ilaa
haa noogu celi
waa qaaradda africa
africa waa tahay waxaad haleeshay jawaabta saxan
taabagelinta barnaamijka kasmaal waxaan kaga mahadcelinaynaa jaamacadda muqdisho oo ah hooyada jaamacadaha dalka
نبيغو يدي فروقد مؤمنين تاي بالخير وجبك ربي ونبراي في شارنا نبيغو يدي فروقد مؤمنين تاي بالخير
addoonka sodhonkada beri intuuba la qaaday axmed xasan oo inaga soo wacay dharkenley waxa uu ku guulaystay inuu jawaab saxan ka bixiyo weydiintii u dhacaysay qaaradda ay ku yaalaan dalalka ugu badan waa ba africa ta aasiya ja latin america xa yurub jawaabta saxan ayuu ka bixiyey qaaradda dalalka ugu badan ay ku yaalaan waa afrika markan waxaan usii gudbaynaa weydiinta afraad ee barnaamijka waxay u dhacaysaa imise ayuu gaaraa dherarka carabka geriga aan ku celiyo imise ayuu gaaraa dherarka carabka geriga marka ugu dambeysa imise ayuu gaaraa dherarka carabka geriga way aad xidhan tahay bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadii muuminiinta ee bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadii muuminiinta ee bilkhayr
addoonka sodhonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaah boqorka abaalmari
رمضان بلا تايا بالخير بلايا دوي أطعد أنت هايا بالخير وجبك ربي ونبري بشارنا النبي يدي بروقة دي مؤمنين تايا بالخير وجبك ربي ونبري بشارنا النبي يدي بروقة دي مؤمنين تايا بالخير
addoonka sodhonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaah boqorka abaalmari
رمضان بلا تايا بالخير بلايا دوي أطعد أنت هايا بالخير وجهك الرب qadadka iyo dhegeystahan hallo assalaamu calaykum
waaleykum salaam waraxmat waxaan ku leenahay habeen wanaagsan rabadaan wanaagsan
sidoo kale waa munasar maxamed cali suya
munasar maxamed ceelashay sida lagu yahay
aad baa loogu fiicanya maasha allah
waa tahay waxaad usii guda gashaa weydiinta aan soo bandhignay ka warcelinteeda
haddaad isku dayay su-aashaas waxaan dhihi lahaa toban iyo sideed inji
waa tahay waxaad haleeshay jawaabta saxan
taabagelinta barnaamijka kasmaal waxaan kaga mahad celinaynaa jaamacadda muqdisho oo ah hooyada jaamacadaha dalka
wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadii muuminiinta ee bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu wuu mahadsan yahay munasar maxamed oo ceelashay naga soo wacay wuxuu ku guuleystay inuu jawaab saxan ka bixiy weydiinta u dhexaysay imisa ayuu gaaraa dherarka carabka geriga jawaabta saxan ayuu ka bixiyey toban iyo shan waa toban iyo sideed ayuu yidhi marka wuxuu u dhexeeyaa inta badan toban iyo sideed ilaa labaatan inji si kale hal dhibic lix feed weydiinteenna kale ayaan u gudbi doonaa balse markan jaamacadda muqdisho oo leh khibrad adeeg waxbarasho muddo ka badan rubac qarni ayaa idiin hayso koob iyo toban kuliyadood oo ay hoos yimaadaan afartan iyo laba takhasus iyo barnaamijka daraasaadka sare oo leh takhasusyo kala duwan sida diblomo sare master iyo b h d jaamacaddu si ay u horumariso cilmi baarista horumarinta dhaqandhaqaale iyo kan deegaan ee soomaaliya waxay aasaastay macaahid iyo xarumo kala duwan oo dhammaantood u shaqeeya bulshadeenna waxaana ka mid ah macaadka daraasaadka soomaalida isus oo ka shaqeeya ururinta xogta iyo cilmi baarista ku saabsan soomaaliya ee dalalka ku xeeran xarunta biyaha iyo deegaanka oo qaabilsan ku wacyigelinta bulshada ahmiyadda biyaha iyo deegaanka kafaa-iideysigooda iyo dhowristooda xarunta adeega bulshada iyo tacliinta joogtada ah oo ka shaqeysa xoojinta ururada wadaniga ah ee horumarka ka shaqeeya macahadka luuqadaha oo ka shaqeeya xoojinta dhaqanka iyo afka hooyo iyo barashada luuqadaha caalamiga ah xarunta daryeelka waxbarashada hooyada iyo dhallaanka oo ka shaqeysa wacyigelinta barashada qaabkorinta ubadka iyo la dagaalanka caadooyinka xun ee bulsho iyo idaacadda himilo oo ah idaacad bulsho baahaysana barnaamijyo ku saabsan dhaqanka suuban dhaqaalaha suugaanta qoyska nabadda iyo dib u heshiisiinta jaamacadda muqdisho oo heshiis gaara la leh boqolaal jaamacadood oo ku kala yaala qaaradaha caalamka ayaa waxay ka mid tahay ururka jaamacadaha ee somalilan iyo midooda jaamacadaha soomaaliyeed iyada oo xubin buuxda ka ah toddoba urur jaamacadeed oo caalami ah kuwaasi oo kale ah midooda jaamacadaha wadamada islaamka midooda jaamacadaha dowladaha carabta xiriirka jaamacadaha carabta ee gaarka ka ah raabidada jaamacadaha islaamiga ah midooda jaamacadaha afrika golaha jaamacadaha caalamiga ah iyo midooda jaamacadaha dowliga ah sidoo kale jaamacaddu waxay hirgelisay muddadii ay shaqaynaysay xaaladda dalkuna ay adkeyd xarumo iyo kambasyo waaweyn oo ay jaamacaddu leedahay kana shaqeeyaan dhammaan kuliyadaha kala duwan kuwaasi oo laga dhisay magaalooyinka muqdisho iyo boosaaso wixii macluumaad dheeri ah oo ku saabsan jaamacadda muqdisho kala xiriir lindline sideetan iyo shan sideetan iyo koo toban iyo sideed mobile eber lix hal saddex sagaashan iyo sagaal toddobaatan iyo toddobo toddobaatan iyo toddobo email info at mu edu s o ama website-ka www mu edu s o mahadsanideen
wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiinta ibilkhayr
adoonka sodolkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorkaabaan marin
rabadaan bilataya bilkhayr balaayadu way ad xidhan tahay bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu weydiinta shanaad ee barnaamijka ayaan markan si anba qaadaynaa waxay u dhacaysaa kumuu ahaa saxaabigii marka uu guriga ka baxayo hooyadii ku oran jiray ama ku dhihi jiray salaan iyo nabadgeliyo korkaaga ha ahaato aan ku celiyo kumuu ahaa saxaabigii marka uu guriga ka baxayo hooyadii ku oran jiray ama ku dhihi jiray salaan iyo nabadgelyo korkaaga ha ahaato marka ugu dambaysa kumuu ahaa saxaabigii marka uu guriga ka baxayo hooyadii ku dhihi jiray salaan iyo nabadgelyo korkaaga ha ahaato
wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiinta ibilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiinta ibilkhayr
waxaan u gudbaynaa qadadka iyo dhegaystaha ugu horeeya ee doonaya weydiintan aan soo bandhignay in uu ka warceliyo qadkan aan soo dhaweeyo halo asalaamu calaykum codka ayaa aada u hooseeya soo dhowo habe wanaagsan halo waata dhegeysta waxaad moodaa inuusanna maqlin ama uu si kale u mashquulsan yahay waan kasii gudbaynaa waxaan kusii soconaynaa qadadka aan soo dhaweeya dhegeystahan halo asalaamu calaykum
alaykum salaam habeen wanaagsan ayaan marka ugu horreysa ku leenahay
waa habeen lamid ah
waxaad noogu bilowdaa magaca oo buuxa
magaca waa aadan
aadan maxaa lagugu daraa
aadan cali
aadan cali halkaad naga soo wacayso
dalkenley dharkeenley sida lagu yahay
waa lagu saxan yahay maasha allah mm. waxay noo taalla weydiin horey usii gudagala ka warcelinteeda weydintaas waxaa leeyahay saxaafidaas waa cabdullaahi ibn zubeer
waa tahay isku day wanaagsan ayaad samaysay waxaan kusii soconaynaa dhanka iyo qadadka waxa ay noo taalla weydiinta shanaad waxaan doonaynaa in aan ka warcelino aan soo dhaweeya qadkan halo asalaamu calaykum codka aad buu hooseeyaa magaca noogu bilow marka hore oo buuxa
cabdullaahi waxaan jogaa degmada birkimay raadiyaha iska fogee cabdifataax cabdulaahi
waan iska dejiyey
waxaan ku leenahay mar kale soo dhowow waxaad usii gudagashaa weydiinta aan soo bandhignay ka warcelinteeda
haddii aan isku dayo waa abu hureyra magaciisa saxdana uu yahay cabdiraxmaan bnu sakhr adowsiyi
igu celi magaca
waa abu hureyra magaciisa oo saxda uu yahay cabdiraxmaan bnu sakhr adowsiyi waa tahay jawaabta saxda ah ayaad bixisay
taabagelinta barnaamijka kasmaal waxaan kaga mahad celinaynaa jaamacadda muqdisho oo ah hooyada jaamacadaha dalka
addoonka soddonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorka abaalmarin
rabadaan bilataya bilkhayr balaayadu way ad xidhan tahay bilkhayr
cabdi fataax cabdulaahi oo dharkeenay naga soo wacay wuu mahadsan yahay waxa uu ka warceliyey weydiintii shanaad ee barnaamijka waan kusii soconaynaa weydiinta kale ee inoo xigta haddii aan soo qabto waxay u dhacaysaa xididada halbowlayaasha waxa ay dhiigga ka qaadaan ba wadnaha ta sambabada ja nodayaasha xa maskaxda mar kale haddii aan ku celiyo waxa ay u dhacaysaa weydiintan xididada halbowlayaasha waxa ay dhiigga ka qaadaan ba wadnaha ta sambabada ja nodayaasha xa maskaxda marka ugu dambeysa xididada halbowlayaasha waxay dhiigga ka qaadaan ba wadnaha ta sambabada ja nodayaasha xa maskaxda aan soo dhaweeyayo khadkan alo asalaam calaykum salaam waraxmatullah soo dhowow habeen wanaagsan adan la mid ah cabduule jooga degmada kax cabdiweli noo sii dhammaystir
cabduule maxamed cumar cabdiweli maxamed cumar haye soo dhowow sii gudagal
jawaabtu waa wadnaha wadnaha ay ka qaada
waa tahay jawaabta saxan ayaad bixisay
taabagelinta barnaamijka kasmaal waxaan kaga mahad celinaynaa jaamacadda muqdisho oo ah hooyada jaamacadaha dalka
addoonka soddonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorka abaalmarin
jaamacadda muqdisho oo leh khibrad adeeg waxbarasho muddo ka badan rubac qarni ayaa idiin hayso koob iyo toban kuliyadood oo ay hoos yimaadaan afartan iyo laba takhasus iyo barnaamijka daraasaadka sare oo leh takhasusyo kala duwan sida diblooma sare master iyo b h d jaamacaddu si ay u horumariso cilmi baarista horumarinta dhaqandhaqaale iyo kan deegaan ee soomaaliya waxay aasaastay macaahid iyo xarumo kala duwan oo dhammaantood u shaqeeya bulshadeenna waxaana ka mid ah macaadka daraasaadka soomaalida isos oo ka shaqeeya ururinta xogta iyo cilmi baarista ku saabsan soomaaliya ee dalalka ku xeeran xarunta biyaha iyo deegaanka oo qaabilsan ku wacyigelinta bulshada ahmiyadda biyaha iyo deegaanka ka faa'iideysigooda iyo dhowristooda xarunta adeega bulshada iyo tacliinta joogtada ah oo ka shaqeysa xoojinta ururada wadaniga ah ee horumarka ka shaqeeya macaadka luuqadaha oo ka shaqeeya xoojinta dhaqanka iyo afka hooyo iyo barashada luuqadaha caalamiga ah xarunta daryeelka waxbarashada hooyada iyo dhallaanka oo ka shaqeysa wacyigelinta barashada qaab korinta ubadka iyo la dagaalanka caadooyinka xun ee bulsho iyo idaacadda himilo oo ah idaacad bulsho baahaysana barnaamijyo ku saabsan dhaqanka suuban dhaqaalaha suugaanta qoyska nabadda iyo dib u heshiisiinta jaamacadda muqdisho oo heshiis gaara la leh boqolaal jaamacadood oo ku kala yaala qaaradaha caalamka ayaa waxay ka mid tahay ururka jaamacadaha ee somalilan iyo midooda jaamacadaha soomaaliyeed iyadaoo xubin buuxda ka ah toddoba urur jaamacadeed oo caalami ah kuwaasi oo kale ah midooda jaamacadaha wadamada islaamka midooda jaamacadaha dowladaha carabta xiriirka jaamacadaha carabta ee gaarka ka ah raabidada jaamacadaha islaamiga ah midooda jaamacadaha afrika golaha jaamacadaha caalamiga ah iyo midooda jaamacadaha dowliga ah sidoo kale jaamacaddu waxay hirgelisay muddadii ay shaqaynaysay xaaladda dalkuna ay adkeyd xarumo iyo kambasyo waaweyn oo ay jaamacaddu leedahay kana shaqeeyaan dhammaan kuliyadaha kala duwan kuwaasi oo laga dhisay magaalooyinka muqdisho iyo boosaaso wixii macluumaad dheeri ah oo ku saabsan jaamacadda muqdisho kala xiriir lindline sideetan iyo shan sideetan iyo koo toban iyo sideed mobile eber lix hal saddex sagaashan iyo sagaal toddobaatan iyo toddobo toddobaatan iyo toddobo email info at mu e d u s o ama website-ka www mu e d u s o mahadsanideen
rabadaan bilataya bilkhayr balaayadu way ad xidhan tahay bilkhayr wajibki rabbi una baraya qeybaha dambe ayaan markan kusii siqaynhaa weydiinta toddobaad ee barnaamijka waxay u dhacaysaa toddoba boqol labaatan iyo sagaal waxa ay ka timid tiro saddex jibbaaran haddaba sheeg tiradaas aan ku celiyo toddoba boqol labaatan iyo sagaal waxa ay ka timid tiro saddex jibbaaran haddaba sheeg tiradaas aan ku celiyo toddoba boqol labaatan iyo sagaal waxa ay ka timid tiro saddex jibbaaran haddaba sheeg tiradaas
wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadii muuminiinta ay bilkhayr
aan soo dhaweeya dhegeystaaan hallo asalaam calaykum
وعليكم السلام
waxaan ku leenahay habeen wanaagsan
ودوان waxaad noogu xujisaa magac oo buuxa نور الدين عبد الله دمو دركلي nuurudiin cabdulaahi dharkeenley sida lagu yahay أنا وين أكسر waa tahay nuurudiin cabdulaahi sii gudagal weydiinta aan soo bandhignay ka warcelinteeda هذا اسكو ده واحد نقولنسا ولمبر كسجالات lambarka sagaal jawaabta saxan ayaad haleeshay
taabagelinta barnaamijka kasmaal waxaan kaga mahad celinaynaa jaamacadda muqdisho oo ah hooyada jaamacadaha dalka
wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadii muuminiinta ay bilkhayr
addoonka soddonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaah boqorka abaalmari
rabadan bilataya bilkhayr balaayadu way ad xidhan tahay bilkhayr wajibkii rabbi una baraye
weydiinta ugu dambaysa ayaan markan gudagelaynaa waxay u dhacaysaa mid ka mid ah maktabadaha jaamacadda muqdisho ayaa ah maktabad elektaroonig ah tirada bugaagta ku kaydsan waa ba lixdan iyo afar milyan ta toddobaatan milyan ja siddeetan iyo lix milyan xa konton iyo sagaal milyan aan ku celiyo mid ka mid ah maktabadaha jaamacadda muqdisho ayaa ah maktabad elektaroonig ah tirada bugaagta ku kaydsanna waa ba lixdan iyo afar milyan ta toddobaatan milyan ja lixdan iyo siddeed milyan xa konton iyo sagaal milyan
wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadii muuminiinta ay bilkhayr
addoonka soddonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaah boqorka abaalmari waa tahay qadadka iyo dhegaystaan haddii aan soo dhaweeyo halo asalaamu calaykum
عليكم السلام
habeen wanaagsan
هي لما magaca oo buuxa
أرسلنا إسماعيل وجبتين ولد fartuun aadan ismaaciil halwadaag sida lagu yahay
فانوك في عين
warcelinta weydiinta
ضواسي مليون noogu celi
ضواسي مليون
waxaa tahay iskuday wanaagsan ayaad samaysay waxaan kusii soconaynaa qadadka kale aan soo dhaweeya dhegeystahan halo asalaamu calaykum waatay dhegeystaan qadka iyo ka baxay waan ka gudbaynaa qeybaha dambe ayaan isla taagannahay waxay noo taalla weydiin kala doorasho ah qadkan halo asalaamu calaykum وعليكم السلام يحيى حسين كرس بالجو
yaxye xuseen garas baaley sida lagu yahay فانوك يعني ما شاء الله
waxay noo taallaa weydiin aan doonayno in aan ka warcelinno هذا صدى لحدا أفر مليون
Mm, noogu celi لحدا أفر مليون
lixdan iyo afar milyan waxaad haleeshay jawaabta saxda ah
taabagelinta barnaamijka kasmaal waxaan kaga mahad celinaynaa jaamacadda muqdisho oo ah hooyada jaamacadaha dalka
bishaarana nabigu yidhiye barwaqadii muuminiinta ay bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadii muuminiinta ay bilkhayr
sodonka soddonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaah boqorkaabaan mari
ربضان بلاتايا بالخير بلايا دوي أبحر انتهايا بالخير وجبك ربي ونبري بشارنا النبي ويدي فروقد مؤمنين تاي بالخير وجبك ربي ونبري بشارنا النبي ويدي فروقد مؤمنين jaamacadda muqdisho oo leh khibrad adeeg waxbarasho muddo ka badan rubac qarni ayaa idiin hayso koob iyo toban kuliyadood oo ay hoos yimaadaan afartan iyo laba takhasus iyo barnaamijka daraasaadka sare oo leh takhasusyo kala duwan sida diblooma sare master iyo b h d jaamacaddu si ay u horumariso cilmi baarista horumarinta dhaqandhaqaale iyo kan deegaan ee soomaaliya waxay aasaastay macaahid iyo xarumo kala duwan oo dhammaantood u shaqeeya bulshadeena waxaana ka mid ah macaadka daraasaadka soomaalida isos oo ka shaqeeya ururinta xogta iyo cilmi baarista ku saabsan soomaaliya ee dalalka ku xeeran xarunta biyaha iyo deegaanka oo qaabilsan ku wacyigelinta bulshada ahmiyadda biyaha iyo deegaanka ka faa'iideysigooda iyo dhowristooda xarunta adeega bulshada iyo tacliinta joogtada ah oo ka shaqeysa xoojinta ururada wadaniga ah ee horumarka ka shaqeeya macaadka luuqadaha oo ka shaqeeya xoojinta dhaqanka iyo afka hooyo iyo barashada luuqadaha caalamiga ah xarunta daryeelka waxbarashada hooyada iyo dhallaanka oo ka shaqeysa wacyigelinta barashada qaabkorinta ubadka iyo la dagaalanka caadooyinka xun ee bulsho iyo idaacadda himilo oo ah idaacad bulsho baahaysana barnaamijyo ku saabsan dhaqanka suuban dhaqaalaha suugaanta qoyska nabadda iyo dib u heshiisiinta jaamacadda muqdisho oo heshiis gaara la leh boqolaal jaamacadood oo ku kala yaala qaaradaha caalamka ayaa waxay ka mid tahay ururka jaamacadaha ee somalilan iyo midooda jaamacadaha soomaaliyeed iyada oo xubin buuxda ka ah toddoba urur jaamacadeed oo caalami ah kuwaasi oo kale ah midooda jaamacadaha wadamada islaamka midooda jaamacadaha dowladaha carabta xiriirka jaamacadaha carabta ee gaarka ka ah raabidada jaamacadaha islaamiga ah midooda jaamacadaha afrika golaha jaamacadaha caalamiga ah iyo midooda jaamacadaha dowliga ah sidoo kale jaamacaddu waxay hirgelisay muddadii ay shaqaynaysay xaaladda dalkuna ay adkeyd xarumo iyo kambasyo waaweyn oo ay jaamacaddu leedahay kana shaqeeyaan dhammaan kuliyadaha kala duwan kuwaasi oo laga dhisay magaalooyinka muqdisho iyo boosaaso wixii macluumaad dheeri ah oo ku saabsan jaamacadda muqdisho kala xiriir lindline sideetan iyo shan sideetan iyo koo toban iyo sideed mobile eber lix hal saddex sagaashan iyo sagaal toddobaatan iyo toddobo toddobaatan iyo toddobo email info at mu e d u s o ama website-ka www mu e d u s o mahadsanideen مؤمنين تائب بالخير
caddoonka soddonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorka waa tahay saaxiibayaal intaa ayaan kusoo gebagabeyneynaa barnaamijka kasmaal oo aad ku dhagaysateen weydiimo kala duwan kuwa oo aan filayo inaad wax ka korarsateen intaan tabinteenna xigta ku kulmi doono toddobaadka soo aadan sabtida ay xadda soo gelayso sidaa ay nabadgelyo ayaan idinkaga tegnaa habeenkaas oo dadka guulaystayna aan shaacin doono nabadgelyo
caddoonka soddonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaah boqorkaabaan mari